dhowaan dowladda federaalku waxay ku dhawaaqday inay dib u howlgelidayso jaamacaddii ummadda soomaaliyeed haddaba maadaama ay jiraan jaamacado badan oo gaar loo leeyahay ma loo baahan yahay jaamacad ama waxbarasho ay dowladdu maamusho jaamacadaha jiraase ma ku filan yihiin baahida jirta luqadee ayay tahay in lagu barto tacliinta sare su'aalahaas iyo kuwo kale waxaan ku faaqidayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana igala qaybgelaya maxamuud macalin yaxye wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka maxamed cali faarax agaasimaha waaxda mashaariicda waxbarashada ee puntland doktor siciid axmed xasan guddoomiyaha jaamacadda golis ee somalilan iyo xasan cabdi kaynaan madaxa qaybta waxbarashada ee xafiiska bariga afrika hay-adda waxbarashada iyo dhaqanka qaramada midoobay ee yunesko doodiina waxay u dhacday sida tan aan ku horeeya wasiir ku-xigeenka waxbarashada bal waxaad wax yar horta nooga sheegtaa sida aad dib ugu howlgelinaysaan jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxa aad ugu tala gasheen goorta aad howlgelinaysaan iyo qorshaheeda bismillahi raxmaan raxiim ha waxaan salaamayaa dhammaan qaybgalayaasha oo dooda igula jira waan wada salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullah saad ogsoontihiinba jaamacadda ummadda soomaaliyeed iyadoo kooban taariikhdeeda liida ku dheerinayo waxay kasoo jeedaa machadkii sharciga iyo dhaqaalaha ee la abuuray kun sagaal boqol konton iyo lixdii iyo machadkii macalimiinta national teacher training center la odhan jiray oo asna la dhisay kun sagaal boqol saddex iyo lixdankii labadaas oo isku jiro ayaa loo ogolaaday in ay bixiyaan muxuu ahaayo kun sagaal boqol kun iyo toddobaatankii shahaado jaamacadeed laakiin jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxaa si rasmi ah jaamacad ahaan loogu aqoonsaday sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol afar iyo toddobaatankii waxaana lagu aas aasay sharcigii muxuu ahaa la dhihi jiray toddobaatan iyo labo bisha markay ahayd toddobadii sebtembar kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii waxaan ugu talagalnay jaamacadda inay fursad siido maalinta soomaaliyeed oo aanan garan karin waxbarashada maanta dalka ka jirta ayaa loogu talagalay si free ah oo wax lagu baro khadmadii awalba ay qaban jirta inay qabato waaya sideed u aragtaa dib howlgelinta jaamacadda ummadda soomaaliyeed maxamed cali faarax farmiyeeri agaasimaha waxbarashada puntland bismillahi raxmaan raxiim runtii waxaan u arkaa arrin muhiima walow ay u baahan tahay aan isleeyahay wax badan baa ka horeeyey in hadda jaamacad la howlgeliyo leanna maxaa yeelay dowladda soomaaliya sidaad la socotaanba waxa ay cusub tahay waktiga hadda ay jirto oo dowladdii muxuu ahaa dhamaystiran ay jirto marka waxaan filayaa waxbarashadii systemkii hoose ayaa waxaa loo baahanaa marka hore in la xoojiyo oo kor loo soo qaado si loo helo arday kasoo baxda dugsiyo hoose dhexe oo taya leh arday kasoo baxda dugsiyo sare oo taya leh markaasna geli karta si aan ognahay waxbarashadu waxay kasoo bilaabataa aasaasi waxaadna moodaa in hadda mxuaha dawladdu ay labadaba ay isku dhinac wado laakiin waxaan qabaa waa muxuu ahaa horumar hor leh oo jaamacaddaas haddii dib loo howlgeliyo ay muhiim u tahay inay ardayda ka qayb qaadato waayo aad baad mahadsantahy guddoomiyaha jaamacadda golis ma loo baahan yahay jaamacad iyo waxbarasho ay dowladdu maamusho waad aragtay wadamada waxbarashadooda hor u martay jaamacadaha iyo hay-adaha waxbarashada badankoodu ama dhammaantood baa la dhihi karaa waa kuwo gaar loo leeyahay ma loo baahan yahay xilligan jaamacad ay dowladdu maamusho horta ma loo baahan yahay jaamacad iyo looma baahna haarun waxay la tahay horta kolleyba jaamacad mar kasta waa loo baahan yahay waxyaabaha horumarka lagu gaarana waa dee jaamacadaha wadanadu ay hore ugu maraan ta haddaba meesha ku jirta waxa weeye af aha in laga yidhaahdo dee jaamacad ayaa samaynaya dawladda lahay laakiin hadday wixii dawladda xoog soo dhex gasho waxaa loo baahan yahay in dawladdu isweydiiso jaamacad tayale ma samayn karaa oo weliba bilaasha ee intay nagaga baxaysaa ma wadanka oo dhan bayda gaaraysaa mise xamar oo keliya ayay fadhiisanaysaa hadday xamar oo keliya fadhiisanaysana konton jaamacadood baa maanta ka furan xamar kontonkaa jaamacadood adeeg wanaagsan bay sameeyaan kontonka adeegoodii miyay bedelaysaa bay u saameynaysaa iyagu waan dad muwaadiniina waa dad soo dadaalay waa dad meel wanaagsan wadanka soo gaarsiiyey iyo iyo dadkiiba adeegoodaasi siduu yahay nalayaaba inay ka wanaagsantahay dawladdu inay isweydiiso inay hal jaamacad ku fakirayso wadankii ay soo celiso oo lacag badan ku bixiso oon afartaa adeegba qaban karayn ma laga yaaba inay ka wanaagsanaan lahayd afarta ama shanta jaamacadood ee ugu wanaagsan muqdisho bilmatel ila meel walbaaba laga bilaabo hadday muqdisho ka bilaabayso afartaa inay maalgeliso oo ay tayeyso oo ay la shuraakowdo oo ay deetana wixii ay doonayeenna uu u qabto waay aad baad u mahadsan tahay xasan cabdi kaynaan hay-adda unesco iyo adiguba korkaad kala socotaan shirar fara badan baad ka qayb gashay oo arrimaha waxbarashada ku saabsan sideed u aragtaa arrintan intii dowladdu jirtay soomaaliya hal jaamacadunbaa waddanka jirtay hadda jaamacadaha gaarka loo leeyahay tobanaan bay ka badan yihiin maxay kula tahay odayaasha runtii way way qeexeen jaamacad in la sameeya fikrad xun maaha horumarka waddankana wuu ku jiraa laakiin laba arrimood waa muhim xaaladda lagu jira ee dadku ay ku jiraan maanta in xog buuxda laga helo waa lagaba maarmaan waay iyo baahi jaamacad iyo jaamacad noocee ah waagii hore ee jaamacadda la asaasayay taariikhdii wasiir ku-xigeenku wuu sheegay aasaaskeedii horena khaladaad fara badan baa ku jiray oo yacni ay iyadoo dawlad waddanka ka jirto khaladaad fara badan oo technicala ku jiray maxaa ka mid ahaa intaas wa- waxaa ka mid ahaa haddaan kuu sheego laba jaamacadood baa laisku barbarwaday actually waxaa horay hor u marsanaa oo heer sare gaasiisnaa jaamacad markii hore lagu baysgaraynaya kuliyaddii waxbarashada la foole oo jaamacadaha maraykanka jaamacad ka mida ee wax la waday iyadoo heer maraysa oo aada u sarraysa ayaa haddana uu soo galay systemkii talyaaniga dhinaca kalena wuu ka socday laakiin labada fikradood way isbarbar socdeen runtii laba jaamacadoodoo kala duwan bayna u kala duwanaayeen mid walbana arrimo fara badan oo isku jira awgood si gees ah bay u socotay oo runtii ma aanay suuro gelin in fikir guud oo mideeyo oo la isu keeno oo hal jaamacad oo waddanku u baahan yahay marka ay ka dhisanto sababuhu way badnaayeen marka waxaa lagama maarmaan ah haddii la doonayo in jaamacad waddanka oo idil u dhexaysa la sameeyo sida daktarkii ugu horreeyay uu sheegay in fikir ballaaran iyo ka qaybgal ballaaran la isugu yimaado oo maskax inta ay dadkan soomaalida heli karaan iyo dibad iyo gudaba la isu keeno waaya aad baad umahadsantahay n aan u tago wasiir ku-xigeenka waxbarashada maxamuud macalin yaxye haddii jaamacad la furo lacag la-aan laga dhigo sida hadda aad u sheegtay oo ah baahida ay u baahan yihiin dadka soomaaliyeed iyo ardayda soomaaliyeed oo jaamacada aan wada heli karin dhinaca jaamacadihii gaarka ahaa ee lacagta lagu dhiganayay taasi miyaysan suuqa ka saarin walaal ilma ahan taas ayada ah saad ogsoonkahayba adduunkana waa ka jirtaa jaamacadaha gaar sida gaarkaa loo leeyahay iyo kuwa saduufan publicada ah labadaba wa- waa jiraan maadaama ay jiraan ee bulshada soomaaliyeed nisbada maanta waxbarashada awoodaay aad bay u yar tahay ee waxaa ka badan in badan marka dugsiyada ba- sare ka baxdo oo aanan fursad u helin waxbarashada dal gudahana iska bixin karin marka dambe waxaa dhacda inay nafsahooda ku miinayaan badaha iyo muxuu ahaye sarax- saxaraha ku baaba'aan marka si taa looga hortago oo fursad degdeg a loo siiyo dhalinyarada soomaaliyeed oo mustaqbal la-aanta ugu baaba'ahayo adduunyada in laga celiyo taas siyaasaadkay ka mid tahay marka waxaan rabnaa jaamacadda inay noqoto mid ka duwan kuwa hadda jira haddii ay noqon lahayd xagga sharciga haddii ay noqon lahayd xagga qualitigaba waaya aad baad umahadsantahay n maxaan ku idhaahdaa kaba soo qaad jaamacaddan in la furay waxa ugu muhiimsan ee la isweydiinayo waxa weeyaan jaamacaduhu hadda way tiro badan yihiin marka tirada jaamacadaha iyo tayadu ma isku dhigmaan ardaydu waxa ay helayaan maxay tahay tayada waxbarashada xilligan jirta maxamed cali faarax haruna waxaan rabaa arrintii hore inaan wax yar ku daro intaanan tan ugelin su-aashan anu waxaan qabaa waxaa ka muhiimsan jaamacad maanta in la furo ama jaamacadda ummadda soomaaliyeed in la furo waxaa ka muhiimsan iskuulkii bulitechnikada ahaa ee ku yaalay xamar iyo kuwii kale magaalooyin kale ku yaalay in dib loo yeegleelo leanna maxaa yeelay dab wax dal hadduu dumo uu baaba'o dibudhis marka la rabo in lagu sameeyo waxaa la dhisaa dad xirfadlayaala marka maanta ma tara waxba ma tarayso Eh, waxaan qabaa jaamacadaha hadda jira ee dadka iyagu isu xilqaamay ee soomaalida ah iyagu isxilqaamay ay sameeyeen eh, dad badan baa ka baxay oo dhigta laakiin muhiimadda dalkeena hadda ka maqani oo muxuu ahaa dhibaatada ku haysaa waxay tahay eh, dal dadkiioo jaamacad ka baxaya waxay ka shaqaystaana aan garanaynin oo dadkii iska soo daba baxayaan laakiin ma jiraan dad xirfadlayaala oo xirfad intay bartaan eh, xirf- shaqo xirfadooda shaqo ku waayaya marka xirfadlayaasha ayna ka maqan anu waxaan qabaa oo ku talin lahaa in maaragtay la furo iskuullada xirfadda in dib loo furo loogu yaalayaalo siay markaa u kalaan haddaan usoo galo su-aashaad i weydiisay horta annagu xaggan eh, hadda eh, deegaankan puntland iyo dowladda puntland runtii waxaanu aada u yagleelay eh, waxbarashada oo dhan ayaa dib loo tolay waxaa ka mid ahaa waxbarashadii aasaasiga ahayd iyo waxbarashadii dugsiyada sare Eh, runtii waxaa la koobay eh, muxuu ahaa oo la ururiyey manaahijtii oo waxaa la sameeyey centralized eh, exam baa la sameeyey ama imtixaan guud oo dalka oo dhan hal mar laga qaado ardayda soo baxaysaay oo jaamacadaha gelaysaay hadda way xadidan tahay gradeeka ay ku gelayaan way xadidan tahay jaamacaduhu ardayda ay qaadanayaan way yaqaanaan waxaa ka jira ilaa toddoba jaamacadood baa ka jira halkan eh, oo muxuu ahaa saddex jaamacadood oo kamid ay yihiin jaamacado waaweyn oo runtii eh, muxuu ahaa meelo fog gaarsiisan sida jaamacadda east africa iyo jaamacadda b s u oo jaamacado ah ilaa gobolada dhan gaarsiisan eh, oo ka shaqeeya waaye waaye marka aan ardayda ku soo hadda laabanno jaamacadda jaamacadaha dhigata waxay gaarayaan toddoba kun iyo laba boqol boqolkiiba soddon waa dumar eh, boqolkiiba toddobaatanna waa eh, rag weeye Eh, waxaad halkaa ka aragtaa iyadana gaab inuu jiro oo xagga gabdhaha ah markii dugsiyada sare laga soo baxayo ama dugsiyada dhexe laga soo baxayo marka waaya aad baad umahadsantahay waynu ku soo laaban doonaa su-aasha ku saabsan tayada laakiin haddaan u gudbo doctor siciid axmed xasan adigu waxaa la ii sheegay inaad ka mid tahay sidoo kale guddiyada jaamacadaha ee somalilan marka bal jaamacadaha somalilan ardayda dhigata iyo iyo wax yar ka hadal horta eh, jaamacada waxaa jira imika qaar dhowr iyo toban sannadood furaa sida camuud iyo hargeysa oo kale annaka goli sagaal sannadood baanu imika furay sanadba sanadka ka wanaagsan ka dambeeya ayay kasii wanaagsananaysa laba waxba way uga sii wanaagsananayaano annakoo khibrad u yeelanayna wixii aanu haynayna sii wanaajinayna siina kordhinayna ardayduna ay soo badanayso iyo ardaydiiyo xagga hoose tacliintoodu ay soo wanaagsanaanayso oo waayo dawladdii oo macalimiintii tababaro fara badan siisay iyo privatekiiba oo soo gelaysaa ay ka taga wanaagsantahay kuwii hore oo ay tacliinta ay fahmayaanoo xaggii ma garanaysaa xisaabtii iyo synskii ay si wanaagsan haystaan maanta bilmathal civil engineering oo kale barnaamijyada aanu wadnaana waxa weeye barnaamijyo wadanka baahidiisa dabooli karaya sida dhismayaasha wadooyinka iyo civil engineering iyo telecommunicationka iyo iyo caafimaadkaba taana waxaa lagu keenaya wax kale maaha waxa weeye halkaan anigu jecelahay inta kale inay somaliland kaga dayato waxa weeye waxa wax walba waxaanu ku sameynaa wadajir xukuumadda iyo diaasbaraha iyo dadweynaha iyo jaamacadaha oo iskaashanaya iskaashi baa wax walba lagu wadaa wuu jaban yahay xitaa tuition fiiga aanu ka qaadna ardaydu aada iyo aad buu ugu jaban yahay waxaan u malaynayaa intii soomaaliya laisku oran jiray halka ugu jabani waa somaliland laba boqol iyo konton dollar ayaanu ku dhignaa engineeringka saddex boqol baanu ku dhignaa caafimaadka medicinka meel walba waa looga yimaadaa sababtuna waxa weeye taa jaban way aad baad mahadsantahay lacagta aad sheegteed ku dhigtaan koorsooyinkana ma simister ba mise waa koorsada dhan sanadkii waa simister waa simister simister weeye laba boqol iyo konton simisterkii sanadkii labada simister academic yeerka sanadkii shan boqol oo dollar ayaa ayaa laga qaada laakiin waxaa halkan haddana jira hargeysa iyo puntland iyo muqdisho iyo intaba kuwa civil engineeringka ka baxa golis way ka dhigaan qaar baa kun iyo laba boqol oo dollar qaata haaruun laba bilood in ka yar bay ku soo saarayaan intay sideedda simister kusoo qaateen tayadoodana kii caalamkay la mid tahay waaye xasan cabdi kaynaan ka waran tayada waxbarashada sidaa uu u sheegay doctor siciid miyaa mise way ka duwanta wallahi xog badan buu hayaa doctor saciid waana ku mahadsan yahay runtii in tayada la qiimeeyo badanaa waxbarashada tayadeeda way adag tahay waxay u baahan tahay xog fara badan oo isdaba joog ah oo si si objective oo caddaana loo helo yacni waxa waxaa kamid a luqadda wax lagu bartaa kamid a waxaa kamid a agabka waxbarashada buugaagta shaybaarada waxaa kamid a minhajka jira marka waxyaabahaas nidaam macalimiinta intooda tababaran yacni supervisionka macalimiinta academic programka jaamacadda iyo marka horeba programka iyo sharciga ay jaamacaddu ku baysgaraysan tahay sida aad og tahay shuruucda wadamada ka jira waxaa weeye higher education commission ama wax u dhigmaa wadamada ka jira marka jaamacad iska iman karta ma jirto jaamacaddu waa inay wax minimum standards la yidhaaho ay jaamacad ku noqon karta loo establish garayaa marka intaasoo idil xogaha markii la hayo ayaa qiim si saxa loo qiimeyn karaa laakiin waa dhab in jaamacado fara badan oo dalka ka jira horumar fara badan ay sameeyeen sida siday u kala horreeyeenba ha ahaato waa garta inaan ku sheego oo haruun iyo asxaabta kale annagu waa kuliyaddii la foolo joognaa waxaa noo yimid nin naloo keenay nin oday oo dheer oo xoog badan oo kabala oo macawis qaba marka hool kubadda koleyga lagu ciyaari jirana lagu soo xoreeyey waxaa la yidhi bal ninkan dhagaysta presentation buu sameynaya marka qalab fara badan oo hadda aanan garan karin oo u ekaa waxa yani waxaan tileka la yidhaaho ama cement wax laga sameeyo kaluu wataa oo soo bandhigay marka waxaasoo idil baan sameeyey buu yidhi xageed kasoo baxday baa lagu yidhi wuxuu yidhi waan xusuustaa jaamacadda geelan ka soo baxay buu yidhi marka waxaan ka wadaa waxaa weeye laba jaamacadood baa badanaa guud ahaan jira midna waa waxaan la yidhaha ivory towerka oo yacni muddo dheer soo jirta ujeeddada ugu weyn ee laga leeyana ay tahay baahinta waxbarashada iyo aqoonta iyo cilmi baarista tan kale aan doonayo inaa idhaaho iga raalle waxaa weeye waxaa daal lagu celceliyay dadka aan waxaysanin in jaamacad loo sameeyo waa dhab yacni waxaa ka jira inequality fara badan soomaaliya hadda meel kastoo ay ka jirto laakiin dawladdu haddii ujeeddada dhabta ah ee u sameyn jaamacad ay tahay dadka aan waxaysanin actually khasab ma ah inay jaamacad samayso dawlad walba dalka ay xukunto jaamacadaha ka jira ayay heshiis la geli kartaa oo scholarshipyo uga samayn kartaa dadka aan waxaysanin way aad baad mahadsan tahay xasan cabdi keenaan qodobkaa uu ka dhawaajiyey wasiir ku-xigeenka waxbarashada maxamuud macalin yaxye oo ah dowladdu intii ay jaamacad lacag la-aana furi lahayd inay ardayda aan awoodi karin jaamacadaha ay scholarship deeqa waxbarashada jaamacadaha gaarka loo leeyahay ka siiso qodobkaa waad ka hadli doontaa laakiin waxaad ku horreysiisaa bal luqaddu waa muhiim tayada waxbarashada muhiimba u tahay marka maxaad ku talin lahaydeen weli go-aan ma ka gaadheen luqadaad isleedihiin waa luqadaas ayaa ah luqadda koowaad ee jaamacadaha wax looga barto maxay kula tahay horta annaga gaadarbaaga kusoo kordhiga ummadda soomaaliyeed waxay naga sugaysaa muasasaadkii ayagoo lahayd inaan u noolayno waxa weeyaan horta jaamacadda ummadda soomaaliyeed in la aasaaso waa waa suwid lasu la sugayo jiritaanka dawladnimo haddii aysan dawlad aysan lahayn wax ay maamusho waxbarasho ah ma sheegatay hadda wixii loo aasaasida mesha ma jirayaan waxaa kaloo intaa jira oo waxa ummaddaa ka wada dhexeeya oo kan raas xaseer joogo kan raas kalbooni joogo i ka muqdisho joogo waxay u saman yihiin oo ah madda ummadda soomaaliyeed way u saman yihiin cid cid kale ka xigta ma jirto waxaa intaa dheer jaamacadaha halkaa xiriirkana wuu fiican yahay waana dhiirigelnaa inta looga adin taas waa mid waa in la helo wax bulshadaas ka wada dhexeeya waa wax naloo edmadi teeda labaad in fursad la sameeyo dadka aan awoodda ulahayn waxbarashada in fursad la siiya waa waajibana saaran haddii aanan sameynin waxaan anagu leenahay aan si toos u maamulayna aanan lahayn waxa weeyaan fursadaasi ma sameyn karno
ma jirtaa luqad aad isku raacdeen oo aad dhahdeen luqadaasi ta koobaad waxbarashada tacliinta sare ha ahaato luqadaasi ta labaad ha ahaato ma jirtaa daraasadaas waxaa kasoo baxaya haddii khaladaa la sheegay manhajkii mar khalad baa lagu aasaasay khalad badan ma jiraa layidhi wixii khalad jirana daraasadaas dhexdeeda lagu soxo hadiiba uu jira khalad a u jiray oo khalad lagu aasaasay waxaan shaki ku jirin haddaa khalad a jira in laga aflaxay laga faa'iiday sharciga jaamacaddu wuu diyaarsan yahay waana lagu dhaqaaqaya biidn illahi tacaala ama lagu heshiiyey oo lagu dhigay ma jirtaa ilaa hadda doodeeda waa socotaa waxaan ka marnaan doonin luqada afka soomaaliga waxaan ka marnaan doonin afka carabiga waxaan ka marnaan doonin afka english maxaa yeelay dastuurka soomaaliya wuxuu qoraya luuqada rasmiga dalka waa afka soomaaliga afka soomaaliga qadku kasii bixi rabaa wuxuu u baahan yahay in la badbaadiyo laakiin waxaan target ka dhiganayna aan xooga saarayna waxbarasho tayo leh waay aad baad mahadsantahy maxamed cali faarax haddaan adiga ku imaado waxa hadda laga dhigay jaamacadaha ma waxay ka turjumayaan maadooyinka iyo xirfadaha iyo aqoonta hadda la baro ma waxa la dhigaa wixii la heli karo dad yaqaana mise wax ka turjumaya baahida jirta ana waxaan qabaa anagu horta muddo dheer ayaa arrintan laga hadlayay iyada waxbarashada ah ee jaamacadaha sare siyaasada markii la sameynayo waxyaabihii ugu weyn oo laga doodo waxaa kamid ahaa wardalku horta muxuu u baahan yahay annagu waxaan nahay dad xoolo dhaqataa waxaan nahay dad beeraleya waxaan nahay dad kalumaysataa waxaan nahay dad maaragtay hadda soo indhaha soo kala qaaday oo caalamka qayb ka noqonaya oo soo kusoo biiraya dalkana muxuu ubaahan yahay ma wuxuu ubaahan yahay in lasoo saaro dad business ah ama dad computer ka shaqeeya technologiyada ku badan balance in la sameeyo marka waxaa la sameeya waxa la yihahda local economic muxuu ahaa research waa la sameeyey kaas ayaa wuxuu qeexaya marka maxaa skillsa wadanka hadda opportunity leh oo oo muxuu ahaa ummaddu ay ku shaqaysan kartaa kaasoo ah hadda jaamacadaha east africa oo kaleeto waxay samaysay engineering waxay samaysay caafimaad waxay samaysay hadda gacanta ku haysaa ay kusoo bandhay jaamacada jaamacadda east africa kuliyadda xanaanada xoolaha jaamacadda b s u oo kaleeto waxa ay noo sheegtay inay soo kordhisay sanadka media iyo public health inay soo kordhisay anaa ku taageersanaya injineerkii jaamacadda gol runtii waa runtii dadka lasoo saaraya waa inay ahaadaan dad laamiyada dhisaya dad guryaha dhisaya dad maarata muxuaha aelaborada dhisaya because waxaa laga yaaba wadankeena haddii stabilityga iyo nabadgelyadu iyo hawshu ay sii socoto oo dowladnimada iyo nidaamka si fiican u hirgalo federalismku uu hirgalo systemka dastuurka kulligaas la qaato waxaa laga yaabaa in dad badan oo inaga caawinaya ay imaan doonaan waxyaabaha qaybtooda haddaan dad loo haynin soomaaliya oo dadjir resource wadan ku jira wax ka yaqaana ama aan la barinin hadda waxay noqonaysaa dadka lo ajnabiya inaad u yeerato barido oo ay ku noqdaan inay soo saaraan resourciga natural resourciga inay soo saaraan adoo aan ogeyn tirada lasoo saarayo iyo tayada lasoo saarayo iyo sida loo isticmaalayo dhibaatada kuu yeelanayo way aad baad umahadsantahay barnaamijka waan soo gabagabeynaya waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo sidee iskula shaqayn karaan hay-adaha waxbara hay-adaha waxbarashada kala duwan jaamacadaha kala duwan ma wada shaqayn karaan haddii ay wada shaqeeyaan sharciyadda ay ku wada shaqeynayaan qaabka ay ku wada shaqeynayaan haddaan adig kugu horeeyo doctor siciid axmed xasan sida inay horta jaamacadu wada shaqeeyaan waa muhiim oy maaragtay tacaawun yeeshaan muhiim jiddan wey waayo mid waliba hadday geesuun u dhaqaaqdo waxaa laga yaabaa inay fawda iska timaado haddaba wa waxaa jira wax ku kalifaya inay wada shaqeeyaan waxaasi haddaan masalka siiyo imika somaliland annaku waxaanu nahay qoladii ugu horreysay ee dal kii hayrika shikaama tacliinta sare guddigii sharciyada siyaasadda iyo nidaamka iyo horumarka ay ku shaqaynayaan samaysay waanay samaysan tahay taasi waxay suurto gelinaysaa inay jaamacadaha dhammaanba horta wada eegto oo ay mid walba karateria u samayso karateriada tii aan ku jirina la yidhaahdo halkaasaa galdoloola ku leeday soo buuxi oo soo gaad ta kale jaamacaduhu way isu baahan yihiin maanta adduunyadoo dhan baa isu baahan maanta waxaa la joogaa digital age kii baa la joogaa computerkaasaa lagu shaqaynaya washingtonka aad joogto waxaa laga yaabaa hargeysa arday jooga inuu kaga jiro jaamacad oo uu halkaa ka arkayo brofesaradii iyo wixii dheganayay marka adduunyadii global villagekii la sheegayay baa dhaba oo ay noqotay in weliba la istaakuleeyo oo la yidhaahdo jaamacaddaa heblaaya waxaasay ku wanaagsan tahay taga taa heblaayana caafimaadkay ku wanaagsan tahay taasi engineeringkay ku wanaagsan tahay taasi loogay ku wanaagsantahy taasi luqadahay ku wanaagsantahy sidaa in loo wada sheeqeeyo ayaa horta ku wanaagsan laakiin badanaa ma dhacdo oo dee waddanka burbur fara badan baa soo gaadhay burburkaa faraha badan ee soo gaadhayna kolleyba waxyaabo iska fawda ah ayaa dhaca waxaa loo baahan yahay dawladaha dhisan ee joogaa inay siyaasaddaasi ay siyaasad ka yeeshaan oy u sameeyaan oy sharciyadii u dejiyaan waayahay xasan cabdi kaynaan shaqada laamaha kala duwan ee waxbarashada ama hay-adaha waxbarashada sidee loo nidaamin karaa sidee ay u wada shaqayn karaan sharciyadda ay ku wada shaqayn karaan maxay tahay qasab miyaa in manaahijta la mideeyo horta xaaladda ay dalka soomaaliya la dhihi jiray ku jirto yacni waa xaalad uu soo maray waa xaalad aad iyo aada la yaab ula weyn marka hore in horta waxaasoo dhan ay jiraan oo dad iskood u dadaalay oo intaasoo jaamacadood sameeyey ay jiraan horta waa horumar la yaab leh laakiin haddii ujeeddada la higsanayo ay tahay meel nidaam dawli ah uu ka jiro oo sida wasiir ku-xigeenku uu sheegayo waa fikrad wanaagsan jaamacad wadanaeed in lasoo asaaso waxa ugu wanaagsan ee ugu horeeya waxaa weeye in dadkeed hal abuur le waayo aragnimada la isu keeno dad sicid arrin muhim ah buu ka dhawaajiyey annagu waxaan ku mashquulsanahay waxyaabo fara badan oo waxbarashada soomaaliya la xiriira mar walba dad fara badan oo ajnabi ahoo ama afrikaanka kale ka yimid ama meelaha ka yimid baa meelo taga annagu aniyo shir weyn la joogo maalin dhaweyd anu waxaan ku yidhi war dhegaysta war meel laga heli karo ruux soomaali oo af soomaali ku hadlayo oo hargeysa jooga boorama jooga boosaaso jooga xamar jooga howl uu qaban karo in looga keeno qof jooga gini bisaw anu waxaan u arkaa wax maskaxda ka weyn marka sida dad saciid uu sheegaya iyo iyo ninka odayga ee puntland kasoo hadlaya labadaba waxaa weeye waddanka waxaa yaala dad runtii aqoonta jaamacadaha iyo level kasta oo ay tahay waxbarashada heer sare ka gaaray laakiin waa in la abuuraa environment la isugu keeni karo maskaxda si aasaas adag waa inta hadda dhimanna loogu sameeyo wixii la abuurayana foundation adag loogu sameeyo dawladnimadu hadday meesha soo gasho wa way adkaani arrintu yacni muddo dheer in la sugana waa lagama maarmaan weeye laakiin anugu fikradeyda shaksiga ah waxaa weeye jaamacaddii hore ee waddanka haddii la soo celinayo waa fikrad fiican laakiin marka hore tusaale haddaan kaaga soo qaato waxaa ku jiray kuliyad la yidhaaho chemical industry markaanu fiirinay waxay ahayd kuliyadda unit costiga ardayga ma aha soomaaliya oo keliya adduunka ugu qiimo badan bay ahayd qiimaha ku kacaya qiimaha waxaa ku jiray macallimiin talyaani oo waxbaraya kutub fara badan oo talyaani ah ardadan talyaani baa wax loogu dhigayay mid talyaani dugsi kaga soo baxayayna ma aanay jirin maamulkii ka jiray maamul soomaaliyeed oo uu ka garab jiro maamul talyaani ah buu ahaa laba system oo parallel abaa jira maamul jaamacaddii ummadda ay leedahay oo sharcigii wasiir ku-xigeenka uu sheegaya ku dhisan iyo mid talyaaniga oo caawinaya uu ka garab sameeyey kulliyad walba markii laga saaro kulliyadaha la foole waxay ku xirayd kulliyadaha talyaaniga rome fadhiya guddi technical committee la yidhaaha u talin jiray mar hadday doonayso maado inay kusoo kordhiso haddii aan guddiga technical committee rome university aanu soo go-aaminin suuragal ma aanay ahayn marka jaamacadda noocaa ahayd dib looma soo nooleyn karo suuragal ma aha yacni waa in uu yimaadaa fikir taa ka ballaaran iyo in ay ahayd jaamacad xamar ku kooban waa lagama maarmaan inay noqoto jaamacad u dhexayn karto ummadda soomaaliyeed oo dhan oo meel walba at least colleges gaarsiin kara waayahay intaanan soo gabagabayn waxaan rabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada maxamuud macalin yaxye bal inaad xog kooban naga siiso adoo soo koobaya barnaamijkii aada dugsiyada ee dhowaan bilowdeen bishii sebtembar bartilmaameedkiisu wuxuu ahaa saddex milyan oo ardaya in la diiwaan geliyo saddexda sano ee soo socota imisaa ilaa hadda la diiwaan geliyo horta waa mahadsantahay intaadaadan weydiinin waxaan rabay inaan ka hadlo gobol xaarka jaamacadda ummadda soomaaliyeed la furayo waxa uu ah ka horeeyey barnaamijka loogu magaadiray dugsiyada hala aado runtii barnaamijkaas barnaamij ballaaran buu ahaa meel fiican uu maray ilaa hadda tirada aan hayno sa waxay gaarayeen soddon iyo shan kun oo arday oo lacag la-aan wax lagu barayo maxaa yeelay xarumihii waxa lagu baraya dawladdu waa tii ay baabi-in burbureen waxaa lagu guda jiraa maalin walba in iskoolaadkii dib loo loo loo deecatiro kuwa cusubna la dhiso kow iyo labaatanka safeedar waa maalinta macalinka soomaaliyeed waxaan soo furnay laba iskuul oo waaweyn magaalada muqdisho ku yaala oo xad oo u dhaqaaday dayactirka aan xalay ka jirnay isbuucyada soo socdana kuwa kale aan furi doonaa kuwa kalena gobollada ka furi doonaa waxaa muhim ah keliya in lagu fikiro oo fikirka lala yimaado marka lala yimaado kadib waxbaa imaanaya haddii aanan go-aankaas qaadan lahayn in arday la diro malyan ayaa niri masalan la diro hata haddaan dirno sumiyeen haddaan dirno waa guuleysanay boqolku meeshaan ka dhahnay haddii aan dirno konton kun waa guuleysanay laakiin waxaa mushkila ah inaan waxba la dhaqaajinayn qofkii wax dhaqaajin la yidhaahdo diraasa hayso waa in assignment la sameeyaa waa in waxaas la sameeyaa haddaan isku tashina wax la dhaqaajin weligeed wax lama dhaqaajin waxaana ayagana runtii aad iyo aada ugu mahadmahadce ugu hambalyaynaya puntland iyo somaliland oo runtii dadaal fara badan sameeyey waan u hambalyaynaya dadka ku nool ayagana koonfurta soomaaliya iyo gobolada dhexe kulli dadaalada ay sameeyeen iyadoo lala qabo runtii burbur badan ka jiro ku dhiiriday inay saadka waxbarashada gacanta ku dhigaan ku dhiiriday inay jaamacado furaan aad iyo aad bay umahadsan yihiin soo abuurista jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxay noqonaysaa dhiirigelinaysaani muasaadka gaarka hadda jira waxbarasho ay aada u dhiirigelinaysaa waay telefoonka uu kaasii go-ayay adoo soo koobaya jawaabta dabcan jaamacadda ummadda soomaaliyeed markii dib loo howlgeliyo guud ahaan waddanka laamay ku yeelanaysaa soo sax maa kow saldhiga marka la helo waa la bilaabanaya biidnillah waaye waxaan rabay su-aashan jawaabteeda inaan soo wareejiyo dad kala duwan oo aqoon-yahana a waan la hadlay dadka qaar waxay leeyihiin waa muhiim af soomaaliga in jaamacadaha lagu dhigo oo luqadda koowaadee wax lagu barto ay noqoto dadka qaar waxay dhahaan arrintaasi dib bay u dhigtay markay noqoto tartanka aqoon-yahanada soomaalida iyo aqoon-yahanada kale caalamka oo ingiriiska ayay ahayd inay noqoto luqadda koowaad ama carabiga dad ku kala duwan fikradda waan arkay idinka oo soo koobaya luqadeebaa ugu wanaagsan in lagu barto tacliinta sare ee jaamacadaha haddaan adig kugu horeeyo doctor siciid axmed xasan waxa weeye su-aal aada iyo aada u qiimo badan oo muhiima weeye horta jawaabteeduna haaruunow jawaab fudud maaha waxaana ka fududeen waxa weeye arrimaha maanta taagan waddankeena iyo waxaynu wax kusoo baranay ayaa horta ka hor imanaya waxyaabo badan anigu shaksi ahaan siciid ahaan aan door bidaya waa af soomaali af soomaali in lagu dhigo wax ku bartaan sababtaan sidaa u leeyana waxa weeye haddaan doonayno dadka soomaaliyeed meel kastay joogaanba inuu scientiskii kasoo baxo oo injineerkii kasoo baxo oo ninkii wax ixtiraacayay innovativeka ahaa uu kasoo baxo ee ninkii macalinka ahaa uu kasoo baxo ee ninkii qoraaga ahaa uu kasoo baxo ee ninkii mathematicianka ahaa uu kasoo baxo waa inay marka hore mabaadi'dii iyo ahdaaftii maadadaha ay baranayeen ay ku fahmaan oy ka daadegtaa oo ay liqaan oo ay maskaxdooda si wanaagsan u gashaa siday ugu geli karaysaana waxa weeye iyagoo afkoodii hooyo wax ku barta horta wadamada hore u maray markaad jabaan eegto ee jarmal eegto ee aad eegto scandinavianka eegto aad xataa maraykanka iyo ingiriiska eegto iyo australia iyo canada dee afkoodiiba wax ku barta waa afkoodii hooyay u gasheen ee chinaha eegto imika nina afqalaad waxba kuma dhig laakiin maanta moanka iyo qasab aan kaga dhigno ama aan keenno oo jaamacadaheena af soomaaliya aan ku dhigno sababtaa waxa weeye bugaagtaynu ku dhiganayno iyo waxaynu dhiganayno iyo cilmigaynu dhiganayno iyo dadka soo qoray oo dhani dee waa dad ajnabi arrinka ugu wanaagsanee maanta ugu fududee meel walba yaalla meel walba laga helayaana waa afka ingiriisiga marka anigu waxaan odhan lahaa ha la diyaariyo manaahiij loo diyaarinayo oo mustaqbalka dhow ha la eego maadadaha qaarkood in af soomaali wax lagu barto deetana badankooda oo dhan ha lagu dhigo aad baad umahadsantahay maxamed cali faarax aad baad umahadsantahay haarun runtii doctorka kama fogid luqadda af soomaaliga ahi waa luqadda keliya ee maanta aan leenahay hadday nahay dadka ku catirsada soomaali runtii waxaad ogtihiin labaatan iyo saddex sano la burbursanaa soomaaliya waxay ahayd luqada waxay noqotay luqada soomaalida mid kasii baxaysa meesha oo aan helin ehelkeedii annaga ka budfaan ahaan runtii hadda waxaan dhiiri gelinay maalin dowta waxaan biafurnay buug muxuu ahaa terminologyga wax lagu dhigo hadduu ahaan lahaa sciency hadduu ahaan lahaa waxyaabaha scientifica iyo waxyaabaha artiska ahba terminology ka caawinaya ardayda iyo dadka aqoon-yahanada jaamacadaha dhigta uu qoray nin layihahdo calan cadar ayaana wasaaraddu waxay u qabatay daafur oo af soomaali loogu bedelay taas waxaan uga jiri lahayd waxay nahayd inay ardaygu ereygan uu garan waayey ama scientifica aha ahaa inuu uu fahmo oo u fahmo luqadiisa uu ku fahmo macnaha uu leeyahay waxaan dhiiri gelinay in dadka jaamacadaha wax ka dhiga hadda ee ah dadkii soomaalida ahaa ee dib ugu soo laabtay ee barofesorada ahi inay qayb ka noqdaan barnaamijka la talinta waxbarashada dalka iyo waxyaabaha aan qabanayna workshoopyada ah waa garta adoo aada u soo koobaya haddama waxaad rabtaan in ingiriis lagu sii wado waxbarashada tacliinta sare mise in af soomaali loo bedelo hadda
wallahi arrintaasi jawaabteedu waa jawaab adag weeye ma oran karo hadda af soomaali baanu bedelaynaa leanna maxaa yeelay waxay u baahan tahay wakti waxay u baahan tahay dad waxay u baahan tahay resource waxay u baahan tahay in buwaada la sameeyo iyo manaahij dib loo abuuro oo loo sameeyo loo yeeleelo marka waktiga hadda xaadirka ah ee soomaaliya ee dhibaatada ku jirto waxaan filayaa inaysan suurtagal noqonin laakiin hadda waktigaana waxaan filayaa inay luqadihii hadda ay ku wadeen ama carabi ha ahaado ama ingilish ha ahaado ay ku socdaan ayaan dhiirigelinayna anaga way aad baad umahadsan tahay xasan cabdi kaynaan
harun arrintan horta aad taabatay runtii waa arrinta ugu muhiimsan mana aha su-aal jawaabteeda laga heli karo jaamacadda waxa weeye waxna waa waa talo dad baa tiri afkaar baa la isku diidan yahay afkaarta qaarna waa la isku diidi karaa laakiin waxa aasaas cilmi a loo hayo diidadeeda iyo murankeedu runtii wax wax faa'iida oo saasa ma laha waxa la isku raacsan yahay waxaa weeye waxbarashada ilmaha saddexda sano ilaa afarta sano ee ugu horeysa hadduu afkiisa hooyo ee afka guriga lagaga hadlo uu wax ku barto inay tahay faa'iidada ugu weyn ee ilmaha taa keliya maayo ilaa weligii la soconaysa waa arrin aasaasoo la hubo weeye yacni cilmiyan la buruuf gareeyey meel walbana waa sidaa masiibada u horreysay dadka soomaalida ku dhacday maanta waxaa weeye runtii meelay ka timid lama garanayo iyo cidda sii daysay iyo cidda ka dhaadhicisay dadkii waxay aaminsan yihiin ilmihii baa la dhalayaa hooyadii iyo aabba waa soomaali qurbihii baa la joogaa ilmihii af soomaali wuu iloobayaa ummado kaloo ay sidaa ku dhacdaa ma jirto waa soomaalida keliya waxayna aaminsan yihiin ilmahooda inay sidaa u rooraan karto oo amau ingiriiskii ku xumaada yacni meel ay ka dhici karta ma jiro ilmo maraykan ku dhashay si ingiriis uu ugu xumaanaya ma jirto hadday isku dayaan inaanu ingiriis ku hadlinna ma suuragelayso laakiin masiibada ugu weyne ku dhici karta waxaa weeye inuu afkiisa ka lumay ilmaha afkiisa hooye uu ka lumana ama jaamacad meesha meesha u sarraysa ha ka gaara ama yuusan ka gaarin waxaa ku dhacaya damage weyn oo weligii aanu kasoo waarsanayn marka hadda horumarka shaqo iyo mustaqbal hadday noqoto ilmaha af soomaaliga ee ku weynaada ee afka soomaaliga ana yaqaana afka kalena kala mid a maraykanka boqol goor buu ka jaanis badan yahay inuu dadka maraykanka wax kusoo kordhiyo kan soomaaliga ahee ingiriiska keliya ee saddex boqol oo maraykan ay ku hadlaysa ku hadlaysa inkastoo af soomaaliga qoristiisa ay ahayd runtii tatawurka ugu weynee fikirka ee dadka soomaalida ku dhacay haddana taa lagama faa'iidaysanin hadda ma hargeysa waxaa ka dhaca sanad walba yacni arrin aada iyo aada la yaab u leh oo runtii in aada iyo aada loogu ammaano mudan oo ah yacni bandhig carwo buugeed yacni waxa lagu soo bandhiga ma malayn karaysid meelaha horumarka uu ka yimaado waa taa weeye tan muhimka ay kale waxaa weeye waa policy dawladeed weeye policyga dawladeed waa lagama maarmaan weeye ilmuhu waa inay go-aan ku gaaraan either luqadaha adduunka gaar ahaan luqadda ingiriiska ah sanadka labaad ama sanadka saddexaad in laga bilaabo dugsiyada waxbarashada waa laga maarmaan wey soomaaliya hadda waxaad arkaysaa meelaha tegi af carbi baaba lagaga hadlayaa lagulamaba hadlayaba af soomaaliya yacni wax la yaab la wey waa wax aad iyo aad la yaab u ah maskaxda bani aadamka way fiican tahay luqad in la barto luqadda carabiga ah iyo luqadda ingiriiska waa lagama maarmaan laakiin waa in policy dawladeed la dejiyaa oo ah waxbarashada laga soo bilaabo sanadka labaad ama hadday rabto ha noqoto sanadka koowaad laakiin waxaa ugu fiican good practiceska jira at least markuu ilmaha ku hantiyo afkiisa hooyo saddexda sano ee ugu horeysa waxbarashada inuu bilaabo luqadda carabiga ama luqadda luqadda ingiriiska ah aad baad umahadsantay hadalka ugu dambeeya waxaan siinayaa wasiirka inkastoo wax yar aad ka taabatay weli dowladdu inay ka fikirayso luqadda wax lagu baranayo laakiin haddana inaad soo gabagabaysaan ku siinayaa mawduucan runtii haddii aan si toosa uga hadla arrinkaa sida inta ka wada hadashada layskuma khilaafsano luuqada soomaaliga laakiin waxaa la isweydiinaya su-aasha waxay ka taagantahay waxa weye bulshadeyna maanta ma u diyaarsan tahay horta af soomaali baa jaamacad lagu dhigahaya waa su-aal la isweydiinayo iyada labaad manhajkii la dhigahaya oo naftirkiisa la diyaarsan yahay waa su-aasha taagan ayada naftirkeeda ficlan ma diyaarsan tan saddexaad ahatay sharcigii guud oo soomaaliya waxbarashada hagi lahaa ma jira intaasoo dhan marka lasoo duuduubo hadda waxay kusoo arooreysa keliya yani wixii bulshadan lagu badbaadin karo aqoon ah ari karo wax alaal wixii qiyamkooda iyo muxuu ahaayo aan waxba dhibaynin dhaqanka soomaaliyeed jireenka ahaa oo waxna u kordhinayo oo cilmi u siyaadinayo macluumaad u kordhinayo wax lagu baro oo lana jaan qaadi karo haska qarniga koob iyo labaatan saas baanu aragnaa waxaan ka dhowr sugeynaa ka war sugeynaa insha allahu shuruucdaas inay soo baxaan ayaan ka war sugeynaa biidnillahi kidibkaasa xadidi doona hagi doona
waa tahay dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaasi waxaa ku dhan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaana igala qayb geliyey maxamuud macalin yaxye wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk maxamed cali faarax agaasimaha waaxda mashaariicda waxbarashada ee puntland dor siciid axmed xasan guddoomiyaha jaamacadda golis ee somalilan iyo xasan cabdi kaynaan madaxa qaybta waxbarashada xafiiska yunesko ee bariga afrika inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo